wasiirka haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwa cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa daahfurtay kulan looga hadlayay mideynta iyo isku xirka caqabaha kala duwan ee haweenka jubbaland kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda wakiilo ka kala socday bulshada rayidka ah oo ay ka mid yihiin culummo haween ganacsato dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale madasha oo sidoo kale ahayd doodwadaag ayaa lagu falanqeeyey sidii loo horumarin lahaa midnimada iyo wada shaqaynta haweenka iyadoo islamarkaasina sare loo qaadayo doorka haweenka ee ka qaybgalka arrimaha bulshada siyaasadda iyo horumarka dalka waxaan aada ugu faraxsanahay maanta kulankan aw gabdho keliya ah ee gabdhaha reer kismaayo qaybahooda kala duwan hadday yihiin gabdhaha ganacsatada ah gabdhaha culimmada ah gabdhaha waxbarashada ama dugsar ama jaamacad ha noqoto gabdhaha ka shaqeeya dowladda ama wasaaradaha gabdhaha urada haweenka gabdhaha hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya maxay ahayde hadday tahay internationalka iyo localka labadaba ee maanta halkan oo lagu dhan yahay barnaamijkan waa barnaamij kusoo kordhin doona gabdhaha reer jubbaland kusoo kordhin doona qorshe cusub oo ah baahida aan qabno ee ah maxaa horta naga maqan maxaan hiigsanaynaa maxaan maxay ahayde rabnaa inaan qabsanno isla isweydiiyo waxay soomaali dhacdaa war la helaa tala la helaa maanta meesha aan joogno iyo wixii aan u baahannahay markaas caddayno oon sheegno oon maanta diyaar isdiyaarino ayaa laga jawaabi karaa marka warka afkiinuu rabaa inuu ka soo baxa maanta halkan waxaan u fadhinaa inaan sheegno haweenkeenna wixii aan soo qabannay iyo waxa noo dhiman inaan kala caddayno oo wixii noo soo qabanayna la xoojiyo waxa naga maqanna aan wadadeedii aan marno oo keenno haddii aad yidhaahdo marka barnaamijka saasuu ku saabsan yahay waxaanan ka tegin gabdhaha baariyaha gaarka ah qabo oo nala jooga ayagana waxay ahayd mudnaantooday leeyihiin barnaamijkan wuxuu idiin faa'iideynayaa waxyaabo badan gabadh kasta fikirkeeda waa inay miiska soo saartaa wuxuu kaloo barnaamijkan u yahay hordhac u yahay maxay hayday inaan isdhexgalkeena iyo wadajirkeena iyo ka shaqaynta wanaageena inaan isdhexgalka iyo iswaraysi mar walba ah inaan samayno